Magaalada Burco ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan xuquuqda carruurta, waxaana tababarka loo qabtay xubno ka socday xarumaha wasaaradda ee maamulka Somalilan iyo ururada bulshada rayidka ah. Amiiro Cabdulaahi iyo Axmed Siciid oo ka socday hay'adda SOS ayaa si wadajir ah uga waramay ahmiyadda tababarkan.
Kulankan waxaa ugu muhiimsan horta aanu u qabanaynaa waxa weeyaan in maadaama aynu nahay daneeyayaasha carruurta oo aynu leenahay xeerka xuquuqda carruurta inaynu bal weelaha aynu doonayno inaynu kasii shaqadeena aynu kusii abalaagarayno oo aan sii xoojino inaynu bal isla eegno caqabadaha inaga haysta inaynu eegno marka kulankan waxaa ugu muhiimsana soo qabanqaabisay waxa weeyaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ay tahay doorkooda ugu weynee carruurta inay aada uga shaqeeyaan ay tahay marka kulankeena waxaa ugu muhiimsanaynu maanta intaynu isla joogno labadaa cisho aynu isla lafaguri doona haddii ilaaha idhaahdo waxa weeyaan xeerkan aynu haysano inta in leeg baynu ku dabaqnaa shaqadeena aynu u qabano caruurteena iyo inta in leegba caqabada inaga haysta inaynu caruurteena ugu shaqeyno xeerka marka intaan saacadaha kooban isla joogno insha allah intaasaynu isla eegi doonaa ujeedada ugu weyne aynu tababarkan ama kulankan u qabanay waxa weeyaan kow inaynu isla eegno oo isxasuusino xeerkaa iyo waxyaabaha uu sheegayo waxaa kale oo aynu isagana aynu xoogga saari doonaa wada shaqaynta wasaaradaha iyo qolo waliba roolka ay ku leedahay waxaa kale oo aynu isla eegi doonaa maxaa la idhahdaa guddiyada iyo waxyaabaha ka unkamaya xeerkaa ee ay tahay in la sameeyo insha allahu tacaala ugu dambayntana waxaynu ku kala degi doonaa bal wasaarad wal ama hay-ad waliba in ay yeelato qorshe iyo waxyaabaha kaga aadan ay qabanayso insha allahu tacaala taasaynu iyadana ugu dambaysiisan doonaa dhanka kale qaar ka mid a xubnihii loo qabtay tababarka ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay waxaa maanta farxad weyn iyaah haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada kulankan ballaadhan ama shirkan ama seminaarkan loo qabanayo ama lagu eegayo xuquuqda carruurta taas way u baahnayd in dadka loo sheego innagoo xeerka inaynu dabaqnaabaa loo baahan yahay wax badan aynu ka qabanno run ahaantii waa arrin loo baahnaa oo loo baahnaa in dadka lagu wacigeliyo marka muddo la joogaba in dadka loo sheego waa muhiim waanu soo dhoweynaynaa waxaanu leenahay maadaama halkan casharo fiican maanta laga siinayo inta aynu xambaaro aynu bulshadii aynu ka nimi aynu ku celinno wacigelin ballan hala sameeyo si loo adkayo oo loo xoojiyo xuquuqda carruurta waayo caruurtu waa kuwii berito aynu ina bedelayey
aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa hay-adda soos oo runtii ka qabata gobolka arrimo fara badan oo loo baahan yahay arrimahaasu ay ka mid yihiin kulankan maanta aynu u fadhino ee ah lafagurka ama isla eegga xuquuqda carruurta runtii sida aynu ognahay carruurtu waxaa weeye waxay ka mid yihiin qeybta loo yaqaano nugulka ee bulshada ka mid ah waxay kaloo ka mid yihiin qolada tacadiga dhaca uu ugu badan yahay ayay carruurtu ka mid yihiin sidoo kale waxay ka mid yihiin dadka ay xuquuqdooda sida gaarkaa shareecada islaamka u tilmaamtay marka aada iyo aad baan anugu wasaarad cadaalad ahaan usoo dhaweynaynaa